bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhownshidayaala ha ka dhowaada warkahminimada raadiyaha warsan qodobada waliba ku mid ahaa ciidamada booliska iyo ka horseeday banaanbaxay lahan ku horjeeday farmaajo iyado waana rasaas iyo fireen ciidamada booliska iyo ka dhaawacmeen lama qofood odayaalka dhaqanka iyo ku hadali mudaharaadyadii ka dhihi magaalada baydhabo ciidamada booliska beledweyne iyo geekayona lasii muunshaarsho aqalka sare iyo hakabiiri xaliyowka khilaafka golo shacabka siyaasiyiin iyo hano ku mid ee shacabka magaalada beledweyne iyo ku hadali mooshinkii lakushaanay madiinaga soomaaliya mooshinka xilkuqaadowka madiinaga farmaajo ayaa la sheegay inuusi istaagay camey iyo usiina kulaabadi dacwadii usa hafaari gaas xildhibaan sheegay in guriga gudoomiyaha laku reebay raashin iyo biyeyba xasan sheekh oo la kulumay siyaasiyiin horey madax iyo hangnoqdeen madaxweynaha faransiiska macron iyo ku jawaabiyey cabashadii shacabka si iyo hamuujiyeen
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
tumi kowda bilo tumi lamaad ee sanada labada kun tumiyo siyeedka wadhownsadayaal hamiinnimo iyo hagalaasuu arbaa talaadan iyo bahas diyaar garoowa warkii hamiinnimo oo faahfaahsan ah ciidamada booliska iyo ku horseeday mudaharaadyo lahanku horjeeday ee farmaajo iyado waana rasaas iyo furan booliska si iyo ka dhaawacmeen laba qofood maxamuud cali cabdulaahi iyo nin faahfaahaya warkunga banaanbaha lahanku horjeeday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo geeka kudhihi magaalada baydhabo ee harunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya saasoo kale banaanbaha gunyaalka taageeraaye gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursale sheekh cabdiraxmaana banaanbaha gunyaha abaabulenga boqola ku mid ee shacabka reer baydhabo ayaa naska jaranga gabdho wiilal odayaala banaanbaha intiisu sooday iyo weliba jubiga isu hayay sida tanga jubiga kudib banaanbahaga markii isu horangalay magaalada iyo weliba sababtay intadheeda xabad abadaasiti oyo jaysiti khasaare dhaawac oo gudeertii lama qofa oo kumitahayana dadkii dhikaayay banaanbahahyadaasaya saas oo kale banaanbahagun yaa jirdalanka jaysidi wariyaal kumid ee wariyaalkii ka howlgalaaya gudaha magaalada baydhaba oo duubayana banaanbahagaasaya odayaalka dhaqanka iyo ku hadalay mudaharaadyadii iyo hor istaageen ciidamada booliska cali maxamuud aadan cali koronto iyo nin faahfaahaya warkunga malaakaskay oo ku mid ah odadhaqameedyada hakujiyada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba wuxuu ku tilmaamay war laku xumaada in yeete dad shacab ee rabitaansha ku hadalow in la rasaasay isla mar ahaantaasna ciidamada iyo hoogun adeegsadaan bismillah wallaahi wal eedan fool xumu lanka ada dartiis dad in didaas meelu isroogay shalay mudaharaada ku dhiyi dadna usii taageeraan dadna usii horjeeda waana baarudo malkadibna mayna sii darro aha ee farmaajo oo dhibaato ilugooye rafaad iyo dulmi baydhawahan rori ini iyo oo la muwaadan ee baydhawaha ku jeeda oo maxamed mursal cabdiraxmaan barnaamijka uswada mudaharaad laka taageeraw weliba saas oo kale malaakaskay bulshada koonfur galbeed uusan ka baagay in la taageeray gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mad mursal isla mar ahaantaas uusan ka tilmaamay inuuse iyo geese ambaahan garab maynjeediyey ini iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo ha ku jeeda sadiidan gobol ini la taageera wal alle weligu sixira laka taageera saasoo kale dadweynaha magaalada baydhabo yayoona weli bahayana waxaanoo taageersan gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya saasoo kalena iyo heedan taageerayaan mooshinka lukusheeni xukuumadda madawiine farmaajo sidahaanoo ka mid a shacabka iyo sheegayan mooshinkaasi taageersana waayo dowlad yani madmahilkubaadisiyo hilhaayowleybu lamadaba bolan uumanyi oo mooshin lukusheeni shacabka fuxalan arageen ka taageersana taas banaanbaxo un laka taagaray mooshinka luqusheeni madawiinaha dowladda federaalka soomaaliya iyakoo ay kureer markii maalnimadii shalay haytay magaalada muqdisho ku dhiibi banaanbaxow laka taagaray mooshinka luqusheeni madawiine farmaajo saas haatawna ku dhihi isla banaanbaxow kale oo inaan ku horjeeda mooshinka siyaasiyiin iyo hano ku mid ee shacabka magaalada beledweyne iyo ku hadalay mooshinkii lukushaani madawiinaha soomaaliya bashiir cabdulaahi cusmaan yana infaafahiya warkunga siyaasiyiin iyo qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka dhiibteen mooshinka laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qaarkood waxa ay sheegeen in mooshinkaasi uu yahay sharci darro halka kuwa kale ay tilmaameen in mooshinka uu yahay mid wax lagu sahayo waa kuwan qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada beledweyne oo aragtiyo kala duwan ka bixinaya mooshinkii laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan joogaa oon ku suganahay degmada beledweyne haddii aan ka hadlo muushinka laga keenay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo dadkii oo mataqaana u hanweynaa ayaan ka mid ahay laba sano kadibna aqoon kale oo cusub ayuu mataqaana la soo baxay aad iyo aadaan usoo dhaweynaa muushinka laga keenay maxamed cabdulaahi farmaajo hadduu ku dhacay haddii kale qodobka kalabaad kale waxaa waaye gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed musan sheekh cabdiraxmaan go-aanada uu qaatay oo asaasiga qodobada asaasiga aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa adduunkana qofka markuu wax maamulayo dadkiisa hadduu mataqaanaa inta la jijibiyo uu ka tag- ka hadli waayo ee, wax uu yahay oo mataqaanaa uu ku sugan yahay ma laha Ee, siyaasaddan etoobiya iyo waxaan kenya annaga wax weyn oo hadda mataqaana nagala dhexeeyo oo mataqaana adduunkan oo mat- system weyn naga dhexeeyo ma jiro awalba mataqaanaa waa waa ficneyd horta magacaygu waa cabdulal nuur guuro waaye haddii aan ka jawaabo arrinkaasi siduu noola muuqdo oo aan aragtidayda ka dhiibto xilliga hadda lagu jiro iyo soomaalidu meesha ay marayso marnabo uga baahnayn muusin iyo isqaqabsi iyo kala fikirduwaasho inay soo baxdo oo dhaawac ay gaarsiiso horumarkii iyo halkii liigsanayay aad baan uga xumahay haddii aan aragtidayda cabiro midda kale xayaalooyinkan lagu tilmaamayo oo madaxweynaha waa waxaan jirin maxaa jiro heshiisyo oo soo gala maba jiraan wadamo wadamo dariska u tagay adduunka u tagay ee wax heshiis uu galayna maba jirto marka waxaa waaye waxaan la ogeyn aan iska mal awaaday Ka- dadkaana qaas iskale ah kulli aawalta ee la tahay bulshada Ee, annaga waxayna la tahay wadadii caddeed oo oo lagu awood qaadan jiray dowladda oo hadda cagta saaray farmaajo shalay wuxuu ku fadhiyey taageero shacab haddana wuxuu u egyahay nin meel kale laga hago oo dana shisheeye iyo dowladihii oo labaatan iyo sideedda sano dhex joogay danahooda u adeegayo oo u shaqaynay waayo nin madaxweyneah oo nabad iyo cadaalad iyo ilaahay idinkiis madax bannaaniin inuu dalka gaarsiiyo kubitishii ku galay oo laba sano u sharci yahay maxkamad dastuuriya aynan u dhisnayn waa nin ku talagalay isqabqabsi dagaal iyo maxmiyad waayo dal sharcigiisa wax lala wadaagaa soomaaliya waa la ogyahay dhibaatada ay soo martay meesha ay ka timid iyo meesha ay u socoto run ahaantiina dowladdan hadda joogta ciidanka caalamka iyo dib u heshiisiinta iyo etoobiya iyo soomaaliya iyo arrimaha arrimaha afrika bariga afrika waxa ay ka qabato waa la ogyahay arrimaha geeska saakii waxaan joognaa etoobiya iyo soomaaliya oo hal meel u wada socda oo beledweyne bannaankeeda newbolis dad ku xirxirayn een xoolo ku boobayn oo aan dhibaata ka jirin madaxweyne farmaajo markuu nairobi tegayna wuxuu ku hadlay biyaha inaad guriga dhexdiisa ka dhurto inaad banaanka ka xirtaa ka fiican buu yidhi ethoobiana leeshiin waan ku khasbanahay buu yidhi dadka qaylinaya dhaha mooshinaan wadnaa waa dadkii lacagta dekadda iyo lacagta aeroboortka xamar boobi jiray oo ummadda waxeedu qiyaami jiray waxaa idiin sheegaa farmaajo madaxweynihii soomaaliya waay hiiraan gobolka hiiraan ummadda degan oo dhan asagaan taageersannahay waa difaacaynaa cid dumi karta ma jirto madaxweyne farmaajo asoo ra'iisul wasaaraha hadda kor layidhi waa lagu ridaa isrid la dhahay asoo madaxweynaha faaris haddii galo waa taageersannahay iftiinka dal ku soo baxay waay soomaaliya soomaali baa le soomaaliya uma baahna dhibaato qabiil uma baahna qaarkood ayaa baaq u jeediyey xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya maanta ma ahin maalin muujineed waxay ahayday maalin waxaa tirahdaa in laga shaqeeyo horumarka wadanka ee lagama maarmaan ay ahayday haddii ay dhacday marka in muujin la sheegay anuu shaksiyan waxaan u arkaa muujinkaas mid lala damacsan yahay maxaa tirahdahay in wadanku horumar uunan gaarin in geeska afrika aanan maxaa tirahdahay tartan aanan la gelin in dib u dhaci kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii oo kaleetood dib loo celsho Eh, waxaan u arkaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee muushinka ka gudbiyey madaxweynaha soomaaliya inaysan rabin eh, maxaa tirahdahay horumarka wadanka eh, maxaa- soomaaliyeed Eh, waxaanan u soo jeedi lahaa inay ka laabtaan waxaanan u soo jeedinaha weliba aan ku daraya xildhibaanada sharafta leh ee federaalka inay dib u fiiriyaan wixii la soo maray iyo meesha hadda la ay maraysa xaaladdu islamarkaana ay ka gudbaan waxyaabaha dhaawacaya horumarka iyo horu socodka ciidamada booliska beledweyne iyo yoona geedka la siiyey munshaasho bashiir cabdulaahi cusmaan yalin faahfaahaya warkuna gudoomiyaha gobolka hira yuusuf axmed xagar ayaa bishii labaad mushaarkooda siiyey ciidamada booliska hirshabelle ee ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan askari walba waxaa la siiyey lacag ka dhan boqol dollar bishii labaad oon bixinayna waay labada bilood aan hadda maamulkaanu jira aniga aan madaxda ka ah mushaarka aan bixinayno madaxdayna hirshabelle waa nugu og tahay inaan bixino madaxda hirshabelle ugu sarraysaa waa nugu og tahay inaan booliska lacagta aan sii- aan mushaarka siino intay nugu og tahana waa sii doonnaa haddii alla idmo ool meeshaan anugu hirshabelle wakiil uga nahay booliska marka sida horey loogu sheegay waxaa laga rabaa awal xaquuq la-aanay shaqayn jireen hadda ayagoo xaquuq le inay shaqeeyaanaa loo baahan yahay in lala xisaabtama ha ogaadaan in shaqadii loo diray loo diray lagu kontaroola ha ogaadaan in eh, waxyaabo badan oon annaga ognahay oo booliska dhexdiisa boolisku waa waa wada xun yahay malihiin waa fiican yahay intiisa badan laakiin waxaan ognahay kuwa badan oo ku dhex jiro waxay ka shaqeeyaanna waa ayaguna waa is og yihiin waxaan ognahay eh, keelaayada eh, canshuurta lagu qaado kuwa jooga oo meesha joogaan dhib ku hayaan ogna baabuurta canshuurta laga qaado kuwa dhib gaara ku hayaan ogna kuwa jidgooyooyin dhigta habeenkii aan ogna kuwa dadka la macaamilo dadka canshuurta laga qaadaa ninka canshuurta qaadaa iyo iyo dardarsiiya ayagu lacag kala ka qaataan ogna waxaasoo dhan waa ogna inaan ma ogna ayaysan u qabin magacyadoo dhan naqaan meelahay kala joogaan aan naqaan gudoomiyaha gobolka hira yuusuf axmed xagar ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo dhibaato u geysata dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee hoos yimaada gobolka hiiraan waxaan rabnaa haddii ilaaha idmo oon ka codsanaynaa saraakiisha ciidanka oo madaxda u ah booliska koontaroolada booliska jooga inay isbuuc isbuuc u bedelaan isbuuc walba markii la joogo nimanka jooga laga soo bedelay niman cusub le si macaamiisha dadka canshuurta laga qaadaa iyo boolisku ay u yaraan waxaan codsanaynaa keelaayada ciidanka jooga inay isbuuc isbuuc u soo bedelaan isbuuc ciidankii jooga la soo bedelo haddana ciidan kale la geeyo waxaan uga jeednaa ciidanka iyo dadka canshuurta laga qaadaa ay samaysanayaan na aan aragnay in- aan aragnay inay samaysteen inay yaraataan rabnahay meesha ka baxdo anugu waxaan ku dadaalaynaa inaad xaquuqdiina heshiin aduguna waxaad ku dadaashiin in laydiga helo eh, xaquuqdii laydigu lahay amnigii degmadana aad sugtiin shacabka amnigiisa aad sugtiin eh, dagaalqabaha aad ka ilaalidiin shacabkii aduku macaamiil badan aad samaysatiin dadka sharci darrada meelaha u dhistay dadka sharci darrada meelaha u dhistay oo warqadaha ka soo qornay warqadii waa haydiina fuliya warqadii waa haydiina fuliya ganaaxan ku soo qornay ganaaxa eh, kaan xabsi u qornay xabsiga geeya lacagtan mushaarka idiin siinayno boolisku haddousan shaqayn anaga ma keeni karno waxaan ku keeni karnaa annagu in boolisku shaqeeyo qofkii aan la soo xiro liidaa uu soo xiro qofkii canshuurta diida uu xiro qofkii la ganaaxo uu soo xiro ilaa ganaaxa ay ka dhiibaysana ay xiraato aqalka sare iyo absiinaha kabiri xaliyowka khilaafka golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa kulun laleh gudoomiyaha golaha shacabka iyadoo aan ahaano ku mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo mooshin iyo ku sheenan madaxweynaha dalka soomaaliya gudoomiyaha lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo kan gaarkan ah senatarka aqalka sare iyo kulunkan ka socda waliba kulunkaasi iyo lanku hadalaya xaalada hadday ay ku jarto dalka iyadoo aan ilaa iyo hadda lan ogayna kulmadaasay walaalun ka hadalo haabahata waliba lambadyahay in kulankaasay la xiriira arrinta mooshinka ee la kushaanay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo mooshinka hindisaha xilkuqaadowka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee lahangudbiyey gudoomiyaha golaha shacabka sagaalkii bilunga yaa istaagay kuriyada markii eedeymo qoraal iyo hagudbiyeen tomi afar xildhibaan oo ka saxiixinaayeen haanasowaana tilmaamay in lukuubeen abuuri xogayaha xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka mudane cabdikariin xaaji cabdi buuxo iyo geeka warqad yuusa handiri gudoomiyaha iyo lamadiisa ku xigeen ka xaqiijiye inay tirada rasmiga ee hangudbiya mooshinkasi iyo iyin toddobaatan iyo siyeed xildhibaan saas dartiye iyo onhayna koo golo la horsheen karo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya iyo qoraalkan baahiye qalibana muuqate in iyo ha qoreen lamada gudoomiye ku-xigeen iyo xogaayaha baarlamaanka laakiin iyo aan ogayna gudoomiye mursal oo iyo ka socotay waraqtaas madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland cabdixakiin cabdulaahi cumar camey iyo geeka shaaci inuusa lalaawadi dacwadii uusa harsaaray madaxweynaha puntland cabdiweli gaas madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inay uusa ku tanaasuli kureeda markii muduusa aragay xaalada geerka ee ku jarta puntland madaweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamed ayaa xalay kulan laweeldhadi siyaasiyiin kala duwan ahaana sabaana lakawada inayo dhowaan iyo bilaabaan xaliyowka dhibaatada geedka ee ku teeganta soomaaliya ee ka eedan khilaafkaasa xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuusa gurisha usa ka qaabili siyaasiyiin haana kumid ee xildhibaanada iyo iyin haana sabaana horay madax iyo hanka noqodeen iyo haano hadda ka jara dowladda dhexe ee soomaaliya hanka dambeyntii dhawunsadayaal ciyaartooy qaxootihaye ayaa usiin kuwal baharsan ina gacanta langeli baxrayn ciyaartooyan qaladii dalka baxrayn waliba usa haladaristay walaaca kureeda markiisa la keeri dalka thailand walibana usa wajahay tarxiila xakiim al carabi oo ee labaatan shan sano jara ayaa deegaansha usa ku helay dalka australia waliba la kiiray magaalada bangkok bili lahadhaafi kureeda markii baxreen iyan jartay warqad la kahiro ciyaartooygaas iyada waana iyan sii mariyay booliiska caalamiga ee interbolka waliba laha ka qaaday dacwada inuusa burburus injeysdi xarun booliis ee ka yaalay dalka baxreen xakiim waliba usa beenaya dacwadaasi ee lahanjeysdi ee lanhaysada dowladda australia ayaa xiriirka bunuunta lugta ee fifa iyo hay-ado iyoandoodo xuquuqul insaanka iyo cambaarayeen xiritaankaasi iyo walibana iyo walaacayo kumuujiyeena in gacanta langeliyo dalka baxrayn xillo fasax uusan roogi labaatii todobadii bili setembar waliba la kahiray garoonka diyaarado ee bangkok waliba uusa candacooday inuusa la jirdili doona waa haddii uusa landhiiba baxrayn sanadii lamada kun tomiyo afartii xakiim alcarabi laga xukumay toban sano oo xaraga us oodarkaasi uusa ku maqnaayee warkayaaminima dhugunsadayaal idaacadda raadiyaha warsan isin ku dhugunsaaseen intaninkeegee warka waliba saare cabdikariin jakarta anaba bilaal hilaal isin la socodsiiyay intii warkunko lamid ah uuna reedinka kulmaana dhugunsadayaal sidaasoo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu